asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada xasuus qor dhakhtar ikood idin diyaariso doctor hibaaq buubaal ee ka diyaariso magaalada hargeysa baxaad kuryootaa markaad yarayd ma waxaad kuriyoon jirtay inaad samada duushid sida shimbirta oo aad baalali aad yeelatid hadhowtana waxaad kuriyoon jirtay inaad bayskeelad qurux badan aad kaxaysatid marmar qaarkoodana waxaad kuriyoon jirtay inaad noqotid ciyaarto caano kubadda aad ciyaartay sida kuwan filim kartoonka aad ka daawatid kubadda ciyaara markaad weynaatidna waxaad bilaabtay inaad kuriyootid inaad wanka usoo baxdid jaamacadaada mise inaad miisaankan ku fuulana culus inaad iska ridid mise inaad milyaneer aad noqotid mise inaad gaadho qurux badan ka haysatid mise inaad adduunka odhan aad dooftid oo meelo fara badan adduunka aad soo daawatid maxaad kuriyoon jirtay meenad qof caana aad noqotid oo saameyn ku leh bulshada iyo dadka maalintii taariikhdu ahayd saddexdii bishii koobaad ayaa envelob aad u qurux badan baa laigu keenay klinika wan furay waxay ahayd xaflad invitation xaflad laigu casumay ama laigu marti qaadayey xaflad iskuul la furayey iskuulkaa la furayey laga furay magaalada hargeysa waxaa iskuul lagu baranayo cunto karista waxaanu ahaa iskuulkii saddexaad ee laigu marti qaado ama invitationkiisa lagu soo diray ee cunto karista baraya iskuulkaas waxaa furtay gabarh layidhaaho huda huda waxay ahayd beeshintkayga markastay iman jiray waxaan xasuustay wejigeedii maalintii ayay timi bishii shanaad iyadoo cadhaysan waxay igu tiri dadku ma fahmayaan inaan waxaan aan jecelaho aan doonaya inaan sameeyo anigu waxaan doonaya inaan cunto karista aan barto oo dadka aan ku anfaco wax ugu taro laakiin dadkii ma fahmayaan markaan weydiiyan kuuri maxaad doonaysaa inaad u baratid cunto karista waxay igu tiri waxaan doonaya dadku inay ka faa'iidaan khayraadkan iyo nimcadahan dhulkeena ka soo baxaysa inaan dumarka maskaxdooda aan weynaysiiyo oo aan noloshooda bedelo oo hadhowtana aan xirfad aan baro noloshooda iyo nolosha caruurtooda beddelaysa laba sannadood ayay dhooftay ay soo baratay cunto karista ay jaamacad ku soo baratay way soo noqotay iskuulkeedii hore iskuulkeedii ugu horreeyay bay furtay waxaa ku xigay iskuul labaadoo kale ay furtay maantana waa tan iskuulkii saddexaad ay furayso cunto karista baraya shan boqol oo arday baa dhigtay iskuulkeedu cilmigaas ka anfacay xirfadaa barta waxay igu tidhi huda waxay igu tidhi isman lahayn dadku in hadafkooda ay gaari karaan laakiin maantan aaminay inuu qofku hadduu hadafkiisa u dadaalo inuu gaari karo fredi smith ninka sameeyey sharikadda federal express markuu ahaa arday dhiganayay jaamacadda maraykanka jaamacadda beel ee maraykanka ku taala ayaa macalinkiiba wuxuu ka dalbaday ardayda inay usoo qoraan project projectkaas waxa weeyaan qof walba hadafku nolosha ku leeyahay isagoo kasoo qoro project kasoo sameeya fredi smith wuxuu soo qoray waraaqo ayuu kusoo qoray mashruucuu noloshiisa kuriyoonay ama hadafku nolosha uu leeyahay hadafkiisu wuxuu ahaa inuu sameeyo shirkadda ugu horeysay adduunka ee alaabta u diraysa dowlado kale ama meel kale alaabta u diraysa oo iyo waraaqaha oo hadhowtana laba cisho ama saddex cisho gudahooda meeshii kale waraaqdaas ama alaabtaasu ay gaadhayso macalinkiiba maark aad xunbuu ama calaamad xunbuu ku siiyey projectkiisii ama mashruuciisii markuu hadhowtana macalinkiisii u tegay kuuhi maxaad ii siisay calaamadan xum aad mashruucaysi igu siisay wuxuu ku yidhi because hadafkaagan aad doonaysad inaad gaadhid hadaf macquula ma aha oo maskaxda galaya ina waxaan idinka dalbaday inuu wax macquula ii soo qortaan wuxuu ugu jawaabay wuxuu ku idhi macallin calaamadaada iska hayso aniguna hadafkaygii xul iyo riyadayda ayaan haysanaya hadafkiisii ayuu bilaabay inuu fuliyo wuxuu bilaabay inuu lacag u amaaday shaqo badan buu galay howl badan buu sameeyey wuxuu sameeyey sideedii ugu horeeyey alaab ee la diray isagaa diray afar xabadooda ka mida isagaa diray wuu ku fashilmaday mashruuciisa markuu bilaabay dadku way ku qosli jireen laakiin dadaal badan buu sameeyey ilaa intuu sameeyey shirkadda federal express ee maanta malaayiin oo lacag ku fadhida oo imanka qof walba markuu doonaya alaabta inuu diro ama waraaq uu diro saddex cisho gudahooda meeshuu doonayay ay gaadhayso waxaa jirta nin kaloo sheekadiisu ay aad ii taabatay aan doonaya idinla shargaraya maanta ninkaas waxaa la dhahaa silvester stalon haddaad garanaysaan waa nin fanaano maraykan oo caana ninkaas faqar daraaddii wuxuu ku dhashay wadada iyo hooyadii ku dhashay foosh waxay ku qabatay wadada iyadoo maraysa markaasa iskuul hortiisa ayay ku dhashay oo ablihii iskuulka dhiganayba imiyo caawiyey laakiin horhato markuu dhashay wuxuu ku dhashay isagoo faalag uu kaga dhacay dhinaca midigta wejigiisa taasoo samaysay inuu carabkiisu culusaado oo dibintiisuna ay laalaado hadhow jira markuu iskuulka galay ardayda olus caayi jiro oo magacyaal xun bay u bixin jireen dhib badan buu kusoo karay xarunta agoontuu kusoo karay aabihii hooyadii baa kala tegey faqriya baahi daraaddeed wuxuu gaadhay inuu dharka aabihii hooyadii iibiyo suu cunto uu helo marmar qaarkoodana intuu ka baxsado een, xarunta agoonta uu degana ayuu wadooyinka u hoyan jiray uu seexan jiray laakiin weligii waxbuu ku riyoon jiray hadafku nolosha uu lahaa waxay ahayd inuu inuu fanaan caana uu noqdo oo filmadiisa meel kasta adduunka laga daawado uu adduunka iyo dadka saameyn uu kaga tago maalin baa intuu tegay ku- tartan een, fairton uu ciyaarayay maxamed cali clay ayaa isagoo daawanaya ay fikrad ku soo dhacday fikradaas waxay ahayd inuu sameeyo filin een, ka sheekeynaya een, nin ciyaara een, fairtonka ciyaara ama boxinka ciyaara markaas hadhowtana markuu sheekadii qoray filinka uu dhameeyey ayaa wuxuu u geeyey een, dhowr sharikadood ayuu soo maray shirkad kasta wuxuu ku yidhahaa filinkan iga iibsada laakiin shart ban leeyahay shardigaygu waxa weeyaan inaa filinkaas anigu actarka aan noqdo ama qofkii matalayay cid walba shirkad kasta u geeyo markay aragto siduu u eegaya shakligiisa iyo faaliga wejiga kaga dhacay ayuu iyo ka baqaan oo ku yidhaahaan filinku maan kaa iibsanaynaa laakiin ma matalaysid markaasuu wuxuu odhan jiray may hada shardigayga quraasa filinka aan idin siiyo waxa weeyaan inaan filinka anigu actarka ka noqdo aan matalo toban sannadood kabacdi ayaa shirkadba ogolaatay in filimkii ka iibsato waxay ku yidhaaheen shan iyo toddobaatan kun oo doolar baan kaaga iibsanaynaa wuu diiday lacagtii bay kor u qaadeen waxay ku yidhaaheen laba- laba boqol iyo shan iyo konton kun oo doolar wuu diiday one milyan doolar buu ay gaadheen wuu diiday wuxuu yihi filinkan haddaa iga iibsanaysaan aniguan actarka noqdo ka matalaya kadib marka hodhowtana way ka ogolaadeen laakiin shardiga ay dhigeen wuxuu ahaa ina miisaaniyad aad u yar filinka lagu samaynayo lacag yarna uu qaadanayo haddii filinkaasna uu guuleysto inuu inuu percentage yar uu qaadanayo filimka adaa maqasheen filimka ilaha rocky oo sylvester stallone uu matalay markii ugu horeysa uu soo baxay wuxuu sameeyey lacag gaadhaysa boqol iyo koob iyo toddobaatan milyan doolar oo maraykan ayuu sameeyey filimkaasu toban jaa-isadood buu helay wuxuu helay jaa-isada een, fanaanka ama actarka ugu wacan buu qaatay jaa-isadii oscarkana filimka uu ka qaatay hortan waxaa laga sameeyey ee, filimka rocky waxaa laga sameeyey shan qaybood oo kale laga sameeyey waxaa ku xigtay een, shan qaybood oo kaleo laga sameeyey filim kaloo rambo la yidhaaho isaguna la mida sheekadii hore rocky iminka sylvester stallone lacagtu haystaa waxaa lagu qadiraa inay tahay laba boqol iyo shan iyo toddobaatan milyan doolar oo maraykana inuu haysto willi joli kitaabkiisa uu qoray wuxuu idhi waxaad u baahan tahay daqiiqad qura daqiiqad qura sid noloshaad u bedeshid haddaad kartid inaad hadaf aad yeelatid oo hadafkaas aad ku beertid wadnahaaga oo hadhowtan aanad jans aanad oo ogolaanin ama shakiga oo aanad u ogolaanin inuu baktiyo hadhowtana waxaan hubaa ina riyadaadaas ama hadafkaagaas aad gaadhaysid oo noloshaada oo dhan u bedelayo research lagu sameeyey jaamacad maraykana ayaa ca- ayaa ardayda jaamacadda dhigta ayaa mashiinno madaxa lagaga xudhay markaasaa markay seexdaan waxa lagu odhan jiray inay seexdaan markay seexdaan ay gaadhaan stageka laha riim waxayna stageka dadku ay riyoodaan ayaa hurdada laga kicin jiray loo diidi jiray inay riyoodaan markaasaa dhowtana afar cisho kabacdi ayaa researchkii la joojiyey because ardaydu dhan waxay ku dhowaadeen inay waashaan researchkaas wuxuu muujinaya inay riyadu in qofku inuu riyoodo aad ay muhiim u tahay oo balanska nolosheena iyo istiqraarka dadku ay ku nool yihiin inay riyadaasu ay samayso martin luther king ninka u dagaalamayay xornimada iyo cadaaladda maraykanka u dagaalamayay wuxuu yidhi waxaan ku riyoonayaa inay afartayda caruur inay ku noolaadaan dal aanan lagu xukumin ama lagu qiimaynin kalarka wejigooda laakiin lagu qiimaynayo cilmigooda iyo shakhsiyadooda waxaan ku riyoonayaa inay caruurtaya cadaanka iyo caruurta madowgu galaasyo qurays ag fadhiistaan iyo ku qamcays haysto oo walaala ah riyadu ama hadafka kugu jira waa hadiyadda rabbigu kuu soo diray ilaahay qof walba wuu siiyaa umana mana kala umana kala eexdo sharciga ilaahay adduunka uu sameeyeyna waxa weeyaan qofka hadaf leh nolosha ee hadafkiisa ku dadaala ee hadafkiisa dhib kasta u soo mara u adkaysta inuu aakhirka hadafkiisa u gaaro ilaahay hamigiisa ama hadafkiisa u gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu